magaalada burco waxaa maanta lagu aasay sheekh cali warsame oo ka mid ahaa culimmada waaweyn ee soomaalida sheekha ayaa ka tirsanaa culimmada ururka al-ictisaam horeyna waxa uu soo noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee ururka hadda baaba-ay al-itixaad warbixintan waxaa burco nooga soo diray wariyahayaga cabdikariim olol
aaska shiikha iyo janaasada ayaa waxaa kasoo qaybgalay dad aad u fara badan kuwaas oo ka kala yimid deegaanada soomaalida madaxweyne ku-xigeenka somalilan ayaa tacasuub diray guud ahaan dadkii kasoo qaybgalay isagoona ka hadlay aaska magaca madaxweynaha kuhadaya magacayda iyo magaca shacabka waddanka soomaalida isku dhan ka tacsibeynaa qaranka guud soomaalida dhan marka hore waxaan leenahay ilahay waxaan uga baryaynaa ilahay naxariisteena ka waraabiyo
sidoo kale culimaa udiin kala duwan ayaa iyagu halkaasi ka hadlay maxamed cali gedhlo oo ka mid a culimada ayaa isaguna ka hadlay ummadda soomaaliyeed sheekh cali warsame oo janaasadiisii aan joogno oo erga aan u nahay ilaahay waxaynu u weydiinaynaa inuu dembigiisa dhaafo ilaahay waxaynu u weydiinaynaa qabriga inuu nuuriyo una waasiciyo ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu cadaabulqabriga iyo cadaabta naartaba ka dheereeyo ilaahay waxaynu u baryaynaa ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo ummadda soomaaliyadda sabir ilaahay inuu ka siiyo ismaaciil cabdi hurre ismaaciil dheeg ayaa sheegay muddo afartan sanaa inay isiqaaneen shiikha afartan sano ka hor baan sheekha bartay afartan sano ka horna masaajidda iyo diinta iyo dacwaddu baanu isku barannay afartan sano ka hor baan bartay ilaa haddana isagoo dariiqii wada aan ku bartay unbuu maantana ku baxay isagana ilaahay subxaana wa tacaala allah u naxariisto intii ka shaqaysay ee qabanqaadisay ee sheekha aaskiisa iyo janaasadiisa iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigooda allah ha dhaafo dadka halkaasi ka hadlayaa waxaa ka mid ah garar cabdilaahi guuleed oo ka mid ah ismada gobolka sool isagoona bulshada gobolka togdheer tacsi u diray
insha allah waxa weeye maanta waxaynu joognaa xabaashii ama qabrigii shiikheennii weynaa ee jaliilka ahaa ee caalimka ahaa sheekh cali warsame oo aynu odhan karro waxaa insha allahu tacaala dee halkaas tuban iyo waxa meelaha ku maqan oo dhammina waxaweeye midhihii uun ka farcamay marka insha allahu tacaala saasaa dadku u wada dhimanayaan ilaahay subxaana wa tacala isagu maanta wax kale inoogama baahna wuxuu inooga baahan yahay inaynu u ducayno ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryeenaa inuu qabriga u nuuro cabdiqani aw saalax oo ka mid ah guddida qabanqaabada aaska shiikha ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoo u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay runtii sheekhoo meel fog ku go'ay howl badan badan ayaa dad badani galeen dadkaas waa u ducaynaynaa waanu mahad celinaynaa marka taas waxay keentay in loo howl galo oo la soo qaado janaasadii sheekha oo aynu maanta halkaa ku tukanay waxaan u ducaynaynaa oo runtii u mahad celinaynaa dadkii ka qayb galay dhammaan si uga qayb galayba oo runtii si gaar ah waxaan ugu ducaynaynaa wiilkiisa doctor xasan sheekh cali oo safar ku joogay kuweyt oo ilaahay subxaana wa tacaala u fududeeyey oo halkaa ka tegey oo hawsha ugu badan galay iyo dhammaan ubadkiisii meel ay isaga yimaadeenba halkaa tegey ee halkaa u soo gelbiyey ee maanta laga yaaba inay in yari ka maqan tahay meelay dunida ka yimaadeenba daafaha dunida iyoo ka yimid guud ahaan dadkii kasoo qaybgalay ayaa si weyn uga tiray isnaa geerida ku timid sheikh cali warsame iyadoona halkaasi looga duceeyey markii shiikha la aasay cabdikariin nolol v o a magaalada burco